guddiga diiwaangelinta ururada siyaasiga ee somalilan iyo xisbiga siyaasadda udub ayaa khilaaf xoogani soo kala dhex galay kadib markii guddiga ay hor istaageen musharaxiinta xisbiga udub u xushay jegada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taasi oo xisbiga udub ay ku gacan siirtay arrintani ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee guddiga tallaabo noocaanihi uu qaato haddaba warbixintan waxaa ku eegaya arrintaasi waryaheenna magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar inkasta oo doorashada la filayo inay siddeed iyo labaatanka bisha noofembar ee sanadkan ka qabsoonto somalilan ay tahay tan golayaasha deegaanka haddana qaar ka mid a xisbiyada iyo ururada tartamaya ayaa ku sii dhawaaqay murashaxiintooda jegada madaxweynaha u tartami doonta doorashada madaxtooyada oo saddex sano kadib la filayo inay dalka ka qabsoonto hase ahaatee waxaa dood badan xilligan abuurtay kadib markii guddida diiwaangelinta ururada siyaasiga ahi uu soo saaray qoraal kooban oo uu sharci darro ugu tilmaamay islamarkaana ku laalay murashaxiinta xisbiga udub u doortay dhowaan inay u taagan yihiin jagada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kuwaas oo kale ah cali maxamed waran cadde iyo axmed xaaji daahir cilmi guddida diiwaangelinta ayaa laalistoodan ku sababeeyey in magacaabista murashaxnimada labadan xubnood ay ka hor imanayso xeerka xisbigaasi leeyahay oo awoodda magacaabista siinaya siday guddida diiwaangelintu sheegeen oo keli ah shirweynaha xisbiga udub hase ahaatee aanu golaha dhexe ee xisbigaasi awood u lahayn inuu murashaxiinta jagada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay doortaan wuxuu qoraalkan ka soo baxay guddida diiwaangelinta ururadu ugu baaqay guddoomiyaha xisbiga udub inuu tixgeliyo xeerka xisbiga hase ahaatee waxaa qoraalkan ay soo saareen guddida diiwaangelintu ka soo horjeestay hoggaanka sare ee xisbiga udub guddoomiyaha xisbiga udub ahna madaxweynihii hore mudane daahir rayaale kaahin ayaa v o eda uga waramaya wallaahi go-aanka waxaan u arkaa go-aan kheyra sharciya sababtoo a musharaxiin kale bay jireen oo xisbiye kale iska sharxay maxay uga hadli waayeen dacaayad baan u arkaa ay xisbigan ku soo qaadeen wax mas-uuliyaddooda ka baxsanna waan u arkaa xisbiga udubna ciddaa uu sharaxay baa u sharaxnaan doonta insha allaahuna loo dooran doonaa madaxweyne iyo ku-xigeen xisbigan udub musharaxiintana musharaxiintana waxaa shaqadoodu ay tahay guddiga doorashooyinka guddiga diiwaangelintu shaqo kumale musharaxiin iyo kala saarisdooda iyo iyo maaragtaanay kala hagistooda waxa shaqo ay ku leedahay ma jiro arrintaana arrin aad ula yaabnay ayay noqotay oo aanan meesha ku jirin oo gaf ah waanan ka xulnahay waxaan leenahay inay aboloja ka bixiyaan baan weydiisanaynaa khaladka ay sameeyeen laakiin xisbigaygu marnaba go-aankiisa kama noqonayo xeerarkiisa xisbiga u yaalona uu marayaa shirweynanan ku ansixi doonna abdullahi laakiin shirweynahan oo kale waxay leeyihiin xeerka xisbiga gudaha ayaa wuxuu dhigayaa in aan golaha dhexe aanu awoodan lahayn shirweynun ay tahay intaas miyaan wax ka jiran annaga qofdhayadu shirweynaan ku ansixinaynaa laakiin golaha dhexe isagaa soo diyaariya waxa xisbiga kolba laga bedelaya haddii golaha dhexe haddii musharax la samaynayo haddii kaleba golaha dhexe waa hay-adda ugu sarraysa ee hoggaanka xisbiga wax kasta oo brobowsala oo shirweynaha la geyn doono iya ka keena go-aankan ay keeneenna waa go-aan shirweynaha la geyn doono ma waa madha ma khilaafsano sharciyaddayada laakiin ilaa hadda ma ka wada hadasheenoo iyagii ama jawaab celin ha ahaato ama wadahadal toos ha ahaateen ma wada hadasheen weli qoraal jawaabaanu dirnay annagoo xeerka iyaga raacayna una sheegayna go-aanka iyagu wuxuu yahay inaananu marnaba musharaxnimada iyadu wax gorgortan cidnaba aan kaa siinayna ayunan ahayn laakiin maxaad dabcan maxaase leeda way ula jeedaan go-aankanoo kale inay qaataan waxaad sheegtay inay dacaayad tahay maxay dacaayadda ula jeedi karaan waxaan anigu u arkaa inayba heel tahayba oy cidna way u ogolaadeen oo kama hadal cidna waxay leeyihiin musharax ma teedina miyayla muuqan ma wax dadka laga qaran karaa saacad bayba u muuqataba dabcan shirweynihii aad qabsateen maalintidoodee golaha dhexe ee aad ku doorateen murashaxiinta inay cali maxamed waraan cadde inuu madaxweyneha u tartamo axmedna madaxweyne ku-xigeenka u tartamo waxaa jiray qaar ka mid a xubnaha xisbiga ka biyadiido maalmihiiba hadlay ma isleeda xisbigiina qudhiisu fikraddan qaar ka mid a kasoo horjeeday horta dadku wax iskuma wada raacaan laakiin majoritiga xisbiga had iyo jeer ma ahin boqolkiiba boqol in la isku raaco tiradaa golaha dhexe boqol iyo toddobaa joogay boqol baa codayay waa dimuqraadiyadda xisbigan waa noocah markaa ninka diiday iyo ninka ka biyo diiday iyo waa hawl shaksiga u gaar ah majoritigu hadduu raacay majoritiga la raacayaa majoritiga la xukuma xisbiga inkasta oo xubnaha guddida diiwaangelintu ay qoraalkan ku saxeexan yihiin haddana waxay ka gaabsanayaan inay faahfaahin badan ka bixiyaan oo ku aadan qoraalkan doodda qoraalkan ka dhalatay ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sagaal maalmood oo keli ah ay naga xigto wakhtiga ay guddida doorashooyinka u qabteen dhammaystirka xubnaha u tartamaya golayaasha deegaanka ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa